qaybo fara badan oo ka mid a dadweynaha jabuuti ayaa beryahan dambe walaac ka muujiya wararka been abuurka ay ka baxa inta badan baraha bulshada iyadoo arrintaasi ay saameyn xoog leh ku yeelatay bulshada waa kuwan qaar ka mid a dadweynaha jabuuti oo sidan iigu warramay magacayga saddexan waa maxamuud xasan cali baraha bulshadu horta de imika muddada imika labaatanka sannadood u dambeysay siiba shan iyo tobanka sannadood u dambeysay baraha bulshadu adduunka waa haystaa laakiinse baraha bulshadu waxa weeye wax walba waa sidii laga dhigo wanaaggana waa lagu isticmaali karaa xumaanna waa lagu isticmaali karaa marka xagga wanaagga lagu isticmaalayo waxbarashadaa hore loo marin karaa aqoontaa hore loo marin karaa wanaaggaa hore loo marin karaa karjarka iyo hiddaha iyo dhaqanka ayaa loo adeegsan karaa waddooyin badan buu leeyo wanaagga korka loo isticmaalo faransiiska waxay idhahdaan malantonsione qof qof doonaya inuu jeerhabaabyo wax waxa weeyaan aarmigiisa ugu wanaagsan uu isticmaali karo kolkaa anigu waxaan jeclaan lahaa in qaybta koobaad loo isticmaalo talabaad laga yarduwo oo dadku ay fikiraan oona ummadda laysaga horkeenin waa dhib badan bay leedahay kolka sida xun loo isticmaalayo tala ahaan waxaan odhan lahaa in laga feejignaado oo isticmaalkiisa siba qofka dhegaysanaya inaanu wax walba qaadan wax walba qaadan uu shaandheeyo oo uu iska eego waxay xumaani ku jirto waa koleyba waa suuq weeyaan maogtay nin waliba siduu doon uu isticmaalayaa kolkaa waa inuu qofka biniaadankii gartaa waxaan hor joogay iyo warkan la siiyey inuu iska filtarayn karo uu garan karo waxan inay fake news tahay kolkaa waxay had iyo jeer dadka fake newskii la hadlaan dad gaarahoo ay og yihiin inay khaldi karaan cid walba lamaad kolkaa dadkaasaan leeyahay soo yarjeedo oo si fiican si fiican u isticmaala baraha bulshada hadalada blablale isag waxa weya wixii fiican inaad ka sheegtid laakiin wax walba inaad ku hadishid maaha waa ceeb weeyaan taa waddanka uma qurux badno shicibkana way dhaawacaysaa moogtahay oo waxaan jirin laga sheegaya oo ceeb weeyaan taana dadkay taabanaysaa moogtahay ilyaas abubakar maxamed waa maanta aalad wanaagsan oo de adduunka ku soo biirtay oo wallaahi dee adduunka lagu wala xidhiidri karayo laakiin mid baa jirta laba si laba siyaabay leedahay waa xaggii xumaantana way leedahay xaggii wanaaggana way leedahay dee ninba dhanka uu qaato unbu ma adragtay unbuu uga qayb geli karaya yacni dee qayb wanaagsan uu ka qaadan karayaa yani dee resourca sooga marka waxaan leeyahay runtii dadkuna inay xagga wanaagsan iyo wanaagga inay mar kasta wax ka raacaan maasha alla alxamdulilah maanta waxaanu yani isku arki karanaa oon yani ku wada sheekaysan karano ya toos iyo madarta iyo aragtiba markaa sida ugu wanaagsan oo yani dee yani aragtihaan ummaddu ay u aragto in qof walba uga faadaysto ayaan runta jeclaan wararku waxa waa sugudbin waa waxa weyaan waa qofkii ma khabar maadaa aan waxba ogeyn oo de ummaddii wax la gaarsiinayo wayna wanaagsan tahay wallahi se runtaa aad baan u daawada anigu xagga maaragtay telefishinka way jirtaa waa runha warar benaabura way jirtaa laakiin dee warar aan sal iyo raatun lahayn iyaga meesha waa laga subriminaya mogtahay oo waad ka saaraysaa oo de adiguna waxa weeyaan gudbin maysid wixii xun dee gudbin maysid oo de adigana kuma wanaagsano ummadda mujtamacana dee adduunka uma wanaagsano siciid galab xareed anu dhallinyarada iyo dadka kaleba waxaan kula telin lahaa wixii saxun ka qaata warar badan oo beenana wuu sheega wax dee aan filtration amaba sheegaba oo maaragtay shiilan wuxuu sheega ma jirto warar kaleoo bahabahaayo unbaa dhulka laga soo qaataa oo la sheegaa wararka iska daayaan kalayaa dadka oo dhinaca fiican ka raaca dhallinyarada waxaa jira dhallinyaradu way ku foogan tahay iyo odayadii iyo maaragtay dumarkuba laakiin dhinaca fiican ha ka qaataan ta kalena dee beriga hore beenta badan ma jirin beeno badan badan oo aad u badan baa jirto dhex socota bulshada maaragtay baraha bulshada taana waan ka waanin lahaa war beenta iska daayi ha qaadinini wixii runa ka qaata wixii kalena iska dhaafa ayaan ka ohan lahaa ummadda anigu cabaas saciid cabdi baa la yidhahaa waa run resource siyagu fiican yahay laakiin aan konfinoogiisu waa wararkan xunee badan ee dhex socda ee dadkii haddeed way caadaysteen ay wax kasta aqbalayaan marka wararka marka xagga wararka markay tahay waa inaad dhegaysatiin internationaalka wixii nationaalee filtreeya ee la garanaya maaha namborta kii soo fadhiisto wax isku sheegayo war baan hayaayoo fag nuis iyo waxoo dadkii maskaxda loo geliyey marka intaa baan anu ku nacaa riso sosioga laakiin intiisa kale uu fiican yahay marka dadka waxaan ku waanin lahaa inaa wararka la garanayo ee weliga jira internationalka inaa la dhegeysta iyo nationalka oo ha ka helaysid war sugan rabadaan muuse jaamac v o a jibuuti